mabaydhanna waxaa la idhaahdaa dacar waxa uu qaasinjariyey kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii waa gabay uu isagu naftiisa ku tilmaamayo mar su-aalo badan la weydiiyey wuxuu yidhi bacadtuda mardood malow gashood musasadadade waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaal midigtayda iyo digirta waa laba mataanoode midi waa martida suura iyo maatataatiidista midina waa midiyo xirayi iyo mur iyo beebaaqe masalooyinka lankaali armaan dhow leeyahay in masiiro keeliyuun qabsada hay malaynine mar baan ahay mudi camalkanoon maadista aqooni marna macangaga ayaan uhunigan baan ahay mar baan ahay muftiga saahidnimo mawla cawgalae marna muqawiga shuxumaha midsa baan ahay mar baan ahay nin xaaraan mardaca aan marin jidinkiisi marna tug mu'diya baan ahon mal rasuul bixin mar baan ahay maqaam awliyaad maqaadinkoodii marna mudanka shaydaanka iyo maalkin baan ahay mar baan ahay muftiya baan isaba madaxda reeraay oy weliba muuniya dulqaad igu majeertaa marna reer magaal loo qaroon muuqan baan ahay waxaan ahay nin midabeeyo oo maalin bay sogeen muuqaygu gelinkiiba waa muunad gooniye miisaanna ima saari kara nin i maleeyaa muslimka iyo gaalada dirkaba waa macno aqaani malaa'igta naaftiiyo jannadu waygu muran tahay ninkii maalmo badan soo jira madaxu boosaystay ee inaan rag maamuli iyo danwo imaan garan nin kastaan halkii kuula mudan ay muhaato laabtaadu ee aanad madadaaladeed ugala maarmayn iska soo mar waa ku bannaan marinkaa doontaa